dhalinyaradan oo ku nool magaalada beledweyn ayaa noloshooda ka maaraya iibinta hilibka geela iyagoo ku ganacsada suuqa daraawiishta ee magaalada beledweyn hilibka ayay ka keenaan kawaanka weyn ee magaalada beledweyn kaasi oo si maalinlaha loogu qalo hilibka geela qaar ka mid a dhalinyaradan ayaa raadiyow beerulo uga warramay shaqada ay haayaan iyagoo sheegay inay kaga maarmeen tahriibka magacayga waxaa lahaa maxamed axmed maxuug ku magac dheer luga dheere waxaan ka shaqeeyaa magaalada beledweyne khaasatan qaybta kawaanka ee hilibka geela noloshayda wallaahi aad bay uga maareeyaa waan ku filanahay aniga shaqsaantayda familkayga aad baa nolosha ugu maareeyaa dhallinyarta waxaan ugu baaqayaa inay dalkooda shaqo weytaallaha ay ka shaqaystaan waxaa yeelay anigu wax badan baa lagu ku fikiray inaan dalka ka tahriibo wayna ii suurtageli waysay waxaan jeclaystay inaan ka shaqayso dalkayga dhallinyarta waxaan ugu baaqayaa inay tahriibka dadka macnaha jecel inay dalkooda hooyo joogaan ay ka shaqaystaan gobolka ama waddanka soomaaliya shaqo weytaallaa macnaha nin kasta oo dhallinyaraha oo hamigiisa geliya dibadda waxaan jeclaan lahay inuu iska joogo oo dalkiisa hooyo oo ka shaqaysto magacii waa maxamed axmed deerow oo loo yaqaano xuutow waxaan ka mid ahay dadka ka shaqaysta gobolka hiiraan khaasatan qaybka hilibgeelka noloshayda iyo tan carruurtayda iyo reerkayga familkayga waa ka maaraystaa kolley hadda aniga shaqadan shaqo wanaagsanaa u arkaa dadka walaalahayna waxaa ugu baaqayaa oo jecel inay meelaha kale wax ay ka raadiyaan dal aad dalkooda ahayn sida tahriibka oo kale meelaha badda iyo waxaan ugu baaqayaa inay dalkooda shaqaa taalo inay ka shaqaystaan taasaa ugu baaqayaa anigana shaqadan waxaa kaga maarmay inaan tahriibo ama waddanaa waddankayga ahan aan ku hamiyo magacayguna waa xasan abuukur xasan ee waxaan oo xifradday ahayd hilib iibis hilibkaasaan ka ganacsadaa ee waxaan ku shaqeeyaa yoomin khudur waxaa iga soo gelayso toban doolar amba siddeed doolar waxaasaa nolosheedu ku maareeyaa dhallinyarada tahriibka inay iska dhaafaan dalkaaga hooyaaba ka shaqaysan kartaaba ma fahmino wixii dalkaas macnaha hal sana amba halka bilood aa kusoo gula ka badan dalkaaga hooyaaba ka helayba soo maaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo ku dhiiraday inay abuurtaan fursado shaqo kuwaas oo ay kaga maarmeen inay ka tahriibaan dalka